degeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha isna ee magaalada jawahar toddobaadkii baadahan oo kale ayaad barateen in aan halkaa idinkaga soo gudbiy barnaamijka toddobaadkanna waxaan kusoo qaadan doonaa tartan aqooneed loo qabtay ardayda wax ka barata macadka rajo gaar ahaan kuwooda barta ah caafimaadka ay u diyaargaroowa barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
soonaqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo asaare cabdixuseen dhankayga farsamadana waa injineer saki sida hordhac barnaamijkaba aad ku maqasheen tartan aqooneedkan ayaa u dhexeeya afar gruub oo ka mid ah ardayda barata culuumta caafimaadka ee macadka raja kuwa oo soo bandhigay barsenteeshino kala duwan tartan dheer kadib waxaa wareega koowaad ee tartanka haray laba gruub oo ka mid ah gruubada tartamayay waxaana isku soo haray laba garuub oo kale ah shaafi garuub iyo iskaashi garuub haddaba waa kuwan guruubada uu soo jeedinaya waxyaabaha ay ku tartamayaan xaliim wiili cabdi village tuulada geeda barkaan ee ka imaada cidkeeda afartan oo ahaa haydka toddobaatan oo ahaa kejigeeda lixdan iyo sagaal oo ahaa gender female ahee temperaturekeeda soddon iyo lix dhibic shan oo ahaa degree centigrade ah xanuun waxay ka sheeganaysay kaadashaf ama inay gubayso kaadada sidoo kale dhabar xanuun sheeganaysay iyo keliya xanuun kadib sidoo kale dhabar xanuun haa diagnosiskeeda waxaa ku ay go-aamina inay ahayd excretory system infection oo ut iyo backback oo ay ut ahay oo lasoo gaabiyay upper tract infection treatment waxaa ku daaweynay cab oo mikshiklina shan boqol miligaraam oo hee hal lagu dhuftay laba ah loo qeybiyey todoba b i d ah laba maalin inay ka cabaysa sidoo kale barasmolna waa siinay oo ah shan boqol miligaraam hal lagu dhuftay saddex oo loo qeybiyey todoba t i d oo saddex maalin saddex maalintii oo saddex mar oo isticmaalaysa village bullsheekh ay soddon iyo todoba k g lixdan hayd lixda sideed dhibic shan bayn dhabar xanuun iyo dhiig yari sometimes fever jirta oo imaanaysa qandho diagnosiskeeda waxaa u t i iyo anemia iyo treatment waxaa ku daaweynaa mushkilin shan boqol miligaraam hal lagu dhiftay laba loo qeybiyo todoba b i d ah barastan shan boqol miligaraam oo heen hal lagu dhiftay saddex loo qeybiyo todoba t i d ah sidoo kale anemia way jirtay oo waxaa siina iron tasiina oo ah lixdan iyo shan miligaraam ah oo maxaa dhihi jiray t t maya b i d o zaynab iido cabdi villagekeeda waa tuulada timiro ejkeed waa soddon k g-geeda waa konton haydkeeda waa konton iyo shan dhibic shan genderkeeda waa female temperaturekeeda waa afartan degree centigrade beenkeeda waa madax xanuun murqo xanuun tabardaro qandho oo soo noqnoqota calool xanuun ama shuban marka qaar yimaada mararka qaar yimaada diagnosiskeeda waa diagnosiska waa bilarsia iyo malaria iyo hidg hidg iyo bilarsia iyo malaria hadaa ku yeelin adaqlub ahaan malaria heesaa ogaane kadib diagnosiskeeda waxaa diagnosiskeeda ku go'aamina inuu yahay dilarsia iyo malaria treatmentgeeda waxawaaye antimitrazin oo injection sideetan milgram eh oo laba xaba ah marka ugu horeysa labaa la duraa oo habeenka ugu horeysa ah inta kale habaa la duraa waa la siinaa oo laga siinayo kii intramuscular injection taag oo paracetamol aan siinaa shan boqol milgram ah oo hal lagu dhufto saddex loo qaybiyey todoba t i d ah daauud maxamed yaxye village raset waay eedkiisa afartan shan waay haydkiisa todobaatan iyo shan dhibic shan waay kejigiisa lixdan iyo shan waay gender male waay temperaturekiisa soddon iyo todoba degree centigrade waay denkiis hidage og sheeganaya diyaar hee sometimes oo black bot og sheeganaya diagnosiskiisa waxa waay diyaar hee iyo hidage treatmentkiisa paracetamol siine oo saddex waqti lacabayo oo t i d ah iyo waxaa siine metradisol siine afar boqol miligram oo saddexda oo saddex maalintii saddex jeer uu cabayo t i d ah albendazol siina oo one time use ama od sanitation hygiene hygiene mar haddaan ka hadalno bukaanada oo dhan aan soo qabinay waxaan sameynay wacyigelin ku saabsan nadaafada shaqsiga iyo deegaanka shaqsiga waxaan ka wacyigelinay inuu ku dadaalo nadaafada shaqsiga ahaantiisa inuu qubaysto cidiyaha iska jaro cadayeysto timaha dhaqo iyo wixii lamid ah sanitation inay ilaaliyaan nadaafada deegaanka iskana fogeeyaan waxyaabaha wasaqda ah oo ay isha qaban karto tusaale ahaan dumasha degeenka in layska nadiifiyo waxyaabaha wasaqda ay keeni karto shirkada sida inay air pollution habada ay kusii daayaan sidaas ayayna wasaqda uga imaan kartaa deegaanka iyo wasaqda inay meelaha ay caalaan faayadaha iyo waxyaabaha sidan meesha in lagu soo siiyo awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayga aruur maxamed cabdulaahi waxaan ka socdaa gruupka stash group waxaan rabaa maalinaha tayraboodka noola diri inaan inta kasoo jeediyo haddaa ku hormaro datribodka full name iyo ageka iyo genderka iyo villageka iyo disiiska iyo medicaalka qofka ugu horeya waa cabaas cumar axmed soddon sano ayuu jiraa waa miyaal waa meel kulmis ayuuna ka imaaday wuxuuna ka caawinaya cudurka malaria waxaana daawahan u siinay cloroquin tablets one times two twenty four hours inuu isticmaalo waxaana ugu xigtay nasra cali cismaan kuwii labaatan sana ayay jirtay waana female waxayna ka timid xaafadda hanti wadaag waxayna ka caawinaysa cudurka akeliya xanuun waxaana siinay kaardigsiin tablets one times two one times three twenty four hour inay isticmaasho waana kaniini maryan ayaan ugu xigtay maryan cabdicali lix iyo labaatan sana ayay jirtay waa female waxayna ka timid buula buula sheekh waxayna ka caawinaysa cudurka hoos u dhaca garaaca wadnaha waxaana siinay filodiab filodiabine tablets oo shan milgram ah toba milgram one times one maalintiiba fatxi yunis cusmaan waa cunug yar oo jirta afar iyo afar sano waana female waxayna ka timid banaani waxayna ka caawinaysa afbuburka waxaana siinay calotromizol oo ah sayrab ah oo hal xabaa one times three shan milgram xaawo cumar xasan toban sideed sano jir ah female eh waxay ka timid tuulada mareerey waxayna ka caawinaysa samboorka waxaana la tacaanaa siinay daawo ah loratidine tablets oo toban milgram ah one times two ilaa toban iyo laba xaba sahre abuukar cali todoba iyo toban jir female kulmis indha xanuun ayay ka caawinaysay jintomycin ayaan siinay eye drop oo autobiotic eye drops ah abuukar cali ismaan saddex jir meel ah horseed qanbo daran high fiber ah waxaana siinay barastamol iyo syrab boqol milgram one times two hal xaba cabdi xasan cali afar iyo toban jir oo miileela oo meel ah xantoodaag wuxuuna ka caawinaya busbus binsisook lover ayaan siinay oo cream ah toban iyo shan milgram ilaa soddon milgram ah laba jeer ilaa afar jeer maalintii laba week saamir iyo gebagabadii shaqadii aan qabanay taariikhda markay ahayd saddex iyo tobanka bishanaad labada kulaad shanta waxaanu qaabilnay bukaano isugu jira dumar iyo rag marka la isku daro wadartooda waa sagaal iyo toban halka ay todoba ay yihiin rag sideedna ay yihiin dumar iyo afar caruur ah guud ahaan waxa ay ka kooban yihiin sagaal iyo toban bukaan kuwaas oo loo qaabilay habab kala duwan ma jirin cudur soo laalaabad oo soo laalaabanaya yacnii hal xanuun ah ay ka wada cawanayeen maadaama ay kala ka kala yimaadeen xaafado kala duwan kooxda cabashada oo ka cawinaysay wasaqowga deegaanka waxaa ina soo gaaray koox ka cawinaysay wasaqowga deegaanka waxaynu siinay talo iyo wacyigelin oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa cudurada faafa waxayna u ba- een, waxayna u balan qaadnay aa u balan qaadnay in aynu ka caawin doono sidii kor loogu qaadi lahaa nadaafada deegaanka loogana hortegi lahaa waxyeelada soo gaarta caruurta iyo duqowga sidoo kale waxaynu sheegnay in aynu soo gaarsiin doono agab caafimaad kuwaasoo looga hortago cudurada faafa hagaag dhegaystayaal wiil waxaad degeysanaysaan waa barnaamijka waxbarashada raadiga haysnaa ee magaalada jowhar dhinaca kale guddiga tartankaha ayaa su-aalo weydiiyey tartamayaasha islamarkaana ku dhawaaqay natiijada waxaan idin ka rabaa ee, bukaankan oo aad soo baarteen oo daawuud la yiraahdo daawuud maxamed yaxye ee horseed degan da'diisa afarti shan ku sheegteen dhirirkiisa waa shan dhibic shan ku sheegteen oo oo culayskiis mise kilograamkiisa lixdii shan uu yahay Ee, waxaa ku qoran inaa yacni inaad ku aragteen xanuun madax xanuun iyo shuban oo dhiig daba socdo diagnoskan waxaa idinku qoran chronic eh, chronic diarhe see isu keeni kartaa marka se diagnosiskaas wuu qaldan yahay maxaa keeni kara Su-aal- jawaabtaasaa idin kara waa ustaada horta maxaa la dhihi jira ayror oo kombyuutarka dhankiiska imaado waay anaga waxa uu soo hornay inay tahay bilarsiya anaa bedel ustaad karoniku ma sheegayn bilarsiya ku dhahe bilarsiya waay ha bilarsiya dhankaas karonikaas waxa waaye ayror oo waxa uu sameeyey kombyuutarka sameeyey waa daawicitaanka soo- sidaas ku noqday waxaan idinka rabaa rikoodkan iyo idinka saacid inaa soo diyaarisiin yani boodkaanaan soo diyaarin waxaa naga saaciiday soo is- yani waxaynu sameynay een, waxaa loo yaqaano isku isku imaashi ama xogtii aynu aruurinay waxaan ka sameynay inaan isku dhimaano si wada jir ah aynu wada diyaarino markaas cid aqo- qof kaloo anaga naga baxsan oo naga saacida ma jirto soo anaga dhexdeena unbaa iskaga saacidnay maya rikood oo kombyuutarka usoo diyaariyey mise mobil taleefona lagu diyaaray dw d b s oo rikood caad usoo qaateen oo waxyaaba ka bedeshay may robot waa si robot markaasi oo asli- oo la diyaariya mid oo wax laga soo bedeli maahan Ama mid awal hor u diyaarsanaa maaha waa mid le oo soo- robot soo soo diyaariya saxa anagaa soo diyaarsanaa waxaa kusoo qorateen cali cusmaan cilmi horseedoo degan yaa dhahdeen jabniina soo gaaray si ay gargaar degdeg u samaysay marka gargaar degdega u sameyn bisi la soo qorteen waxyaaba u qabatee dhan lama la qorin gargaarka degdega waxaa ugu sameynay een, aniga manihii yani isbitaal laakiin xaafadaa joognay Een, waxaa kaysanay afar alwaax iyo bantage marka waxaa sameynay een, gacanta waxay leedahay afar geesay leedahay afarta geesa alwaaxda ka kol saarnay kadib bantaajada aa ku xeenay kadib viishia u sameynay kadib masaraa ugu xirnay Een, si tartiibaan aa wax u geynay goobta caafimaadka haddaa adaa ku wareysanay waxaad tiri sbka anagoo wada fadhina iska caawini haddana xaaladaha ee riboodka hal qofay saa'id usoo diyaariyey oo micnaheeda tahay hal qofa soo wada diyaariyey anaga ma- goobtaas muga warhaynin camal waxaa soo qorteen bukaano kala duwan meeshay degan yihiin da'day jiraan cuduradooda waa soo sheegteen laakiin wax qabad dhan maana sameynin masaajid sida hawadhan- si yani awal aan kugu sheegay soo waxaanu sheegnay riboodka in aynu is- ayna iska wada kaashanay Iska waashi- iska wada kaashigana micnaheedu ma aha yani in qof waliba anagoo si wada jir ama meesha aynu wada fadhino in qof waliba wuxuu as uu soo sheeg- soo qor yani wuxuu soo sheegay in isla- isla xilligaas oo la qoraayo maaha Ee, waa in markaas yani xoog la soo arooriyo qof waliba waxa uu yani ee, uu riboodkaas yani fikirka kaga aadan uu kasoo hadlo kadibna soo haddii shaqa labada qabtana ama daabacitaan ama wax ay noqotona yani qurxin soo hal qofaa yani aa- aa loogu aa- yani aa loo wakiisha mooyaane ma aha in kasiya ay wada fadhiyaan ee usoo wada diyaariyaan ama ay usoo wada qurxiyaan
image qofka oo xanuunka u sheegay macnaha Xanuunka?
bukaanada soo wada qorteen meeshay degan yihiin da'dooda xanuunadooda bisa sheegteen waxyaaba waxqabadkaa samaysa indha meesha lagu qorno
Een, yani markaan dhahnay qaybta ay ku qoran tahay full name sidoo kale age ama een, genderka maxaa ku xigo sida wax loo yaqaano ku- een, village ama xaafada meesha ay ku qoran tahay disease ama xanuunada waa qofka wuxuu ka cabanayay qaybta ay ku qoran tahay medical and medicine ah, waxa uuna talagalnay ama aan ku diyaarinay qofka xanuunka uu ka cabanayay iyo waxa daawo ahaan uu qaatay
laakiin gargaarka degdega leh diraaka degdega isagana waa eh, maadaama uu qofka eh, yani ula sameeyo jabnin ama ama qofka uu maadaama gargaarka aanu sameeya gargaarka degdega olna keliya waxaan soo qaadanaya qofka maadaama uu yahay jabnin anaguna aynu nahay yani inaan u sameynay keliya gargaarka degdega ama waxaa loo yaqaano first aidka maya waxaan idinka raba taqaan wax idinka qaldan boontiga maxaa ah gargaarka degdeg waa sameyna laakiin wax caddeenta ku samaysay meesha lagu qorno
yani gargaarka degdega caddeynta aynu ku sameynay meeshu managu qorno Ee, qofka haduu had- yani anagu waxaa nala dira mogta hadalka meesha noogu qornaa waxay tahay qofaa nala anaa imaada aniga yani qofku wuu jawa- jawa- jawa- wuu jabanaa anaga hoola hawsha aan u qabanay keliya meesha kusoo qornay maha yani qaano yani intaasaan u samaynay qofku makaan soo gaaray waxaan u samaynay gargaarka degdega gargaarka degdeg waxaa ka mid ah yani qofka inaanu sameynay gacantii ee, maadaama ay gacantii ay jaban tahay een, waxaan u sameynay qaabi ababkii waa loo maray gargaarka degdeg yani gacanta markay jaban tahay so waxaa la sameynaa in qofka yani wax loo raadiyo een, ablaah ama qoryo waxyaabo nidaamsan oo toosan sida gacanta loogu duwo andeen gacanta inaan la duuwo oo feesh ama waxaan heli karno mara nadiifa inaan ku dubno andeenna transport aan u sameyno aynu gudbino goobta caafimaadka Ee, natiijada kasoo baxday maanta horta laba gruub afar gruub aa kasoo qayb gashay oo imaatay ee, iskuulka una soo diyaargarooday inay ka qayb galaan ee, presentationka mise report soo jeedintan waxaa gebi ahaana kasoo qayb qaadeen gruubkan nasri iyo hidaaya labadaas gruub waxa waaye already ay dhaceen Ee, waxaa si toos ah u tartamay oo labada gruub oo isxifaaltamay waxay kala yihiin ee, iskaashi group iyo shaafi group Ee, labadoodaba aaday u dadaaleen presentationkoodu waa high oo iska fiican yahay presentation qurux badan aa soo jeediseen qaabkaa report kusoo diyaariseen waa qaab fiican inkastay ka maqnayd waxyaabo tiro badan oo loogu baahnaa Ee, shaafi group waxaa ka maqnaa samary laakiin presentationkooda aad u qurux u ahaa waa presentation fiican laakiin samiriga ka maqan ayaa xoogo aan dhihi karnaa iskaashi presentationkooda wuu fiicnaa samiri wuu lahaa inkastoo yacni ee, qaabka qoritaanka ee inta badan irar saaranayeen reer shaafi ee ay computerku ku heer sheeganayeen marka maadaama ay hadda ay iskaashi ku roonaayeen labada dhinac ee samiriga iyo presentationka samirigana waa muhiim ay kasoo tageen shafi group samiriga halka maanta waxaa yacni oo best groupku ah ee, tartankan ee, maantii iyo report soo jeedintan groupka iskaashi iskaashi group aa ku guuleystay inay si sax iyo sida loogu talagalay u soo jeediyaan una soo qoraan warqadooda guud ahaan dhegeystayaal intaasaan kusoo gabgabeynaya barnaamijka waxbarashada raadiyaha isna ee magaalada jowhar oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay tartan aqooneed loo qabtay ardayda wax ka barata macadka rajo gaar ahaan kuwooda bartay culuumta caafimaadka intuu socday barnaamijka anigoo zaare cabdi xuseen aa idinla socodsiinaya dhanka iyo farsamadana waa injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijka midciinkiisa waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgeliyo
Thank